walaalayaal kaaleya oo dhageysta akhbaartan aan doonayna inaan nii sheegno akhbaar wanaagsan weeye waxaan hubnaa inaad jeclaan doontaan maalinbaa ayadoo duhurkii ah ayaa naagu soo kacday inay ceel ka soo dhaansato biyo waxay aragtay nin fadhiya ceelka dhinaciisa wuxuu ku yidhi isii biyaan cabbo naagtii aad bay ula yaabtay markay maqashay hadalkiisa waxay ugu jawaabtay ayadoo leh miyaad waalan tahay maxaad ii weydiisay inaan biyo siiyo maannakaaba isku qabiila dadkayga iyo dadkaaga wax ka dhexeeya ma ay jiraan markaas ninkiibaa wuxuu ku yidhi haddaad aqoon lahayd anigu ninkaanahay waad i weydiisan lahayd biyaad cabto markaas naagtiibaa waxay ugu jawaabtay ha haa sidee baad biyo ii siin kadhaa ceelku wuu dheeryahay waxaad biyo ku soo qaadatana ma aad haysatid ninkiibaa wuxuu ugu jawaabay asagoo leh nin alla ninkii cabba biyaha ceelkan mar kale ayuu harraadhaya laakiin ku alla kii cabba biyaha anigu aan hayo mar dambe ma harraadhayo maxaa yeelay biyaha anigu aan siinahayo waxay dhexdiisa ku noqon hayaan sidii isha biyaha oo kale naagtii ayaa waxay ku tiri markaas mudanow isii bal biyahaad sheegayso saas daraaddeed ayaanan biyaba u baahan doonin aanan u baahan dooninna inaan ku soo noqdo ceelkan ninkiibaa wuxuu ku yidhi tag oo u yeer ninkaaga markaasay waxay tidhi nin ma aan lihi ninkiibaa markaas wuxuu ku yidhi si fiican ayaad iigu jawaabtay maxaa yeelay shan nin ayaad leedahay ninka hadda aad haysataana ma us ahan ninkaaga naagtiibaa markaas fakar galay oo waxay isku tidhi muxuu yahay ninka kanu waaba mid ka duwan dadka ah waa isgaranahayaa wax kastoo aan sameeyey nin u sheegayna ma jiro markaas ayay waxay tidhi mudanow waa aan gartay markaan inaad tahay nebi waa aan ogsoonaa in masiixigu soo noqonhayo oo loogu yeeri doono kristos markuu soo noqdona uu noo sheegi doono wax kasta ninkiibaa markaas wuxuu ku yidhi midkayga kan kula hadlahaya ayaa wuxuu yahay asagii naagtii ayaa ka orday biyaheedii oo ku orday magaalada dadkii ayay u yeedhay iyadoo ku leh kaalaya oo arka ninka aan arkay oo wax kastoo aan sameeyey ii sheegay miyuusan noqon karin masiixigii dad badan ayaa ku ordeen ceelka inay arkaan masiixiga waxay ciise ka baryeen inuu soo galo magaalada oo la jooga ayaga markaasuu wuxuu la joogay laba maalmood oo dhan markaasaa dad badan waxay ku yidhaahdeen naagtii xataa annaku waa garannay markaan in ninkaanu yahay masiixiga badbaadshihii dunida bilisxaanag gadiya saxanka oo dhinaca kale dhegaysta